gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada gobolka banaadir maxamed axmed diri yabooh ayaa daahfuray tababar la xiriira horumarinta caasimadda iyo u diyaargarowga doorashooyinka iyo wacyigelinta bulshada kaasi oo loo qabtay qeybaha kala gedisan ee bulshada degmada boondheere tababarka oo socon doona muddo saddex maalin ayaa ka qaybgalayaasha waxaa lagu bari doonaa cashir ku saabsan wacyigelinta bulshada ahmiyadda doorashada qof iyo cod iyo sidii loo horumarin lahaa caasimadda gudoomiyaha dhalinyarada gobolka banaadir cumar faaruuq ayaa ka waramaya ahmiyadda tababarkan maanta halkan ugu daahfuraayo ee tababarka ah ee la rabo in muddo saddex maalmood oo maanta ka bilaabanayso inuu halkan ka qabsoomo la rabo waa barnaamij aada mataqaanaa ihtimaam iyo qiimo badan u leh bulshada sababtoo tahay dalkeenna waxaad ogtihiin in laga qorsheynayo in maxaa la yidhaahdaa ay ka bilaabato doorashooyinka qofkii codka ahaa ee dimuqraadiga ah ee bulshada maxaa la yidhahda iyo shacabka loo dhoweyn lahaa waxaa ka warqabtiin runtii in xeerarkii maxaa la yidhahda doorashooyinka ee maxaa la yidhaahdaa iyo xisbiyada iyo dhammaan mataqaanaa in maanta baarlamaankeenna ay ka doodayaan saas daraaddeed bulshada wacyigooda in maxaa la yidhahdaa lala qabadsiiyo dalka xaaladiisu meeshay marayso iyo xaqoodii in loo muujiyo waa tallaabo aad iyo aada bogaadin u mudan guud ahaan waxaan leeyahay dhallinyarada iyo mataqaanaa qeybaha kala gedisan ee bulshada doorka ka qaybgalka arrimaha doorashooyinka waa xaq dastuuriya oo ay bulshada leedahay waana inaad maxaa la yidhaahdaa u istaagtaan xaqaas inaad mataqaanaa soo dhacsataan gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiri yabooh ayaa ka qaybgalayaasha kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan tababarka dowladnimadana ay ka shaqeeyaan yaa laydin jaahwareerin dowladdiinna garab istaaga u diyaargarooba doorasho qof iyo coda maantay amniga aan haysanno iyo meesha dalka uu maraayo shalana ma maray daraadna ma maray waxaana rajaynaynaa wax ka fiican in la heli doono magaalada muqdisho waa ka warqabtiin siday ahaa jirta gobollada dalku siday ahaa jiraan waa ka warqabtiin kuwa maaragtay hoogga iyo balaayada sheegaya oo le maaragta doorasho lama qaban karo waa balaaya dhacayda mashaakila imaanayana warkooda dheg jalaq ha u siinina halkaasaan weligeen taagnay meeshaan weligeen taagnaynna inaan taagnaana maahan waxaas markaa hadda middan ku soo caana cabnay inaan maantay taagnaana maahan dowladda maanta joogto madaxweyne xasan sheekh hogaamiyo isbedel ayay diyaar u tahay shalana isbedelay ballan qaad tababarkan ayaa bulshada degmada boondheer u horseedi doono sidii ay u xalin lahaayeen arrimaha khilaafaadka dhexdooda ah iyo sidii ay ugu diyaargaroobi lahaayeen doorasho qof iyo cod ah